waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali iyadoo iminka dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho laga soo sheegayo kiisas hor leh oo ku aadan cudurka dilaaga ah ee covid sagaal iyo toban ayaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya waxay soo saartay warbixintii ugu dambeysay ee coronavirus afar labaatankii saac ee ugu dambeeyey iyadoona sheegtay in dadkii ugu badnaa ay gudaha dalka saacadihii lasoo dhaafay ugu geeriyoodeen cudurkaasi ilaa iyo lix ruux ayaa la sheegay in afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay dalka soomaaliya ugu geeriyoodeen xanuunkan covid sagaal iyo toban waxaanay taasi ka dhigaysaa tiradii ugu badnayd oo geeri ah oo hal maalin laga diiwaangeliyo gudaha dalka cudurkaasi coronavirus sidoo kale sagaal iyo afartan ruux oo kale ayaa loo diiwaangeliyey sida la sheegay inay qabaan cudurka coronavirus sida warbixinta lagu shaaciyey soddon ka mida sagaal iyo afartanka ruux ee shalay laga helay cudurkaasi ayaa la sheegay inay yihiin lab ama rag halka sagaal iyo tobanka kale ay yihiin dumar warbixinta ka soo baxday wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in laba ruux ay kasoo bogsadeen xanuunkaasi waxaanay noqonaysaa tiradii ugu badnayd ee bogsasho ah oo hal maalin laga diiwaangeliyo cudurkani tirada guud ee gudaha dalka soomaaliya dadka laga helay cudurka coronavirus ayaa hadda gaartay laba boqol lix iyo siddeetan kiis waxaana u geeriyooday ilaa iyo afar iyo toban ruux halka ay ka bogsoodeen ilaa iyo lix ruux sida wasaaraddu ay sheegtay warbixinta wasaaradda caafimaadka soomaaliya laguma xusin halka ay ku kala nool yihiin dadkaasi loo diiwaangeliyey afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay cudurkaasi inay qabaan sidoo kale warbixinta laguma xusin goobaha ay ku kala noolaayeen dadka iyagu u dhintay cudurka iyo kuwa kale ee bogsaday dhanka kale xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyada oo ka duulaysa diyaargarowga iyo sidoo kale dadaalka ee waddo ee ku aadan faafitaanka ka hortagga cudurka coronavirus ayaa waxay sheegtay in guud ahaanba qalabkii loo dhammaystiray isbitaalka martiini halkaa oo xukuumadda federaalk soomaaliya horey ugu astaysay in lagu baxnaaniyo dadka uu soo rito cudurka coronavirus agaasimaha guud ee isbitaalka martiini ayaa ka warbixiyey in ilaa iyo labaatan qol oo loo dhammaystiray ilaa iyo labaatan sariirood oo iminka lagu diyaariyey dhammaanba marxaladaha dhanka caafimaadka ee muhiimka ah gaar ahaan xaaladda deg deg ah ee i c u waxaa isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal kuwa oo aqoon durugsan u leh la tacaalidda arrimaha emerjensiga anastesiyada i c u-ga iyo dhakhaatiir sidoo kale aqoon u leh daaweynta cudurrada guud waxaa isugu jiraan dhakhaatiirtaas iyo kalkaaliyayaashaas takhasusyada loo baahan yahay in lagu maareeyo xanuunada waxaa la dhammaystiray oo shaqo bilaabayso maanta labaatan sariir oo i c u ah i c u-ga oo xarunta halka ku taallo waxa ay loo asteeyey in lagula tacaalo xaaladaha aadka u adag waxaana loo dhammaystiray agabkii loo baahnaa oxyjiinka centralisedka iyo ventilatorska ay ka mid yihiin agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in la howlgeliyey dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal iyagoo leh dhammaanba takhasusyada loo baahan yahay oo ay ka mid yihiin ilaa iyo toban dhakhtar iyo toban kalkaaliye oo isbitaalka digfeer horey uga howlgeli jiray haddana qayb ka qaadanaya xakamaynta covid sagaal iyo toban waxaana sidoo kale uu sheegay in dhowaan isbitaalku ay ka howlbilaabi doonaan la taliyaal sare oo dhanka caafimaadka ku takhasusay kuwa oo ka qayb qaadan doona maaraynta cudurada faafa iyo sidoo kale cudurada neefmareenka ah waxaan soo erganay dhakhaatiir isbitaalka rajab dayib ordogan oo toban dhakhtar iyo toban kalkaaliya oo leh takhasuska emergency medicine iyo i c u internal medicine waxaan sidoo kale maanta dalbanay rajaynaynaan inay howlgalaan senior consultantis oo ah dhakhaatiir takhasus iyo consultanti baaxad weyn u leh arrimaha la xiriira cudurradamaareynta cudurrada faafa infection prevention control dhakhaatiir ku takhasustay resbaratory medicine iyo sidoo kale dhakhaatiir ku takhasustay anastesiya iyo i c u oo senior ah tababarna siin kara dhakhaatiirteena hadda joogta adeegii loo baahnaa oo consultantina bixin kara maalinba maalinta ka dambeysa adeeg bixinta isbitaalka hadba inta la awoodo ayaa lagu darayaa waxaana aad iyo aad insha allah u rajeynayaa inta tabartu la eg tahay oo imkaaniyaadka isbitaalku uu noo ogolaado inaan ku maarayn karo dhacdada iyadoo dhowaan xukuumadda federaalk ee soomaaliya saameynta uu reebay caabuqani coronavirus awgeed ay canshuur dhaaf u samaysay ganacsatada soomaaliyeed ee iyagu keena badeecadaha kala gedisan si ay bulshada soomaaliyeed ugu naxariistaan maadaama ay bilaaban doonto bishii barakaysneed ee ramadaan ayaa dhanka kale waxaa la sheegay in qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ay ka dhaga furaysteen dalabkaasi islamarkaana iminka waxoogaa la kordhiyey raashiinka qutul daruuriga ah ee lagu gado suuqyada kala gedisan ee dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan ayaa ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay in hantidooda ay uga qayb qaataan qorshaha xakamaynta cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban oo haatan aada ugu sii faafaya magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka ayaa faray ganacsatada inaan la aqbali doonin in sare loo qaado raashinka quturdaruuriga ah xilli dowladdu ay u samaysay canshuur dhaaf iyo canshuur dhimis ganacsatada soomaaliyeed haddaba fariinta aan maanta halkan ka dirayno waxaa weeye in ganacsatada soomaaliyeed ay fahamto sababta loo sameeyey canshuur dhaafka inay tahay inay ayaguna u naxariistaan dadka iyo shacabka soomaaliyeed oo maanta ku jira runtii marxalad adag oo fursadda la siiyey ee canshuurdhaafka ah aysan ka dhiganin mid ay macaash ay shacabka ka dhex raadiyaan sidaas darteed dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishana ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iidaysanaya marxaladdan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeynaya waxaana runtii dowladda oo xilka saaran yahay bedqabka bulshada ee dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan sababta canshuurdhaafka loo sameeyena ma ahayn in shacabka soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda cabdiraxiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali